halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com subax wacaano wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo isniin ah oo bisha noofembar sanadka ay tahay labaatan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida waxgaradka iyo cuqaasha dhaqanka ee puntland oo wada dadaalo lagu baajinayo dagaal ka dhaco garawe
arrintii islaamka ayaa galay madaxweynaha ugu tegey maxaa qasriguu magaalada ka deganaa wayse soo afkarteen islaamkii waa uu noo yimi konton nin baanu ku fadhinay meesha tan islaamkii baana soo dhex fadhiistay oo noo yimi uu noo sheegay madaxweynaha iyo waxay ku soo wada hadleen si cad oo odaynimo leh oo maxay ahayd wada tashi leh oo istigaafgarale bay madaxweynuhu u soo wada hadleen sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan xaaladaha fatahaado ee gobollada hiiraan iyo gedo sida haatan ay tahay iyo saamaynta ay reebeen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida israa'il ayaa daabacday muuqaallo ay ku tilmaantay inay yihiin tuneello ama waddooyin dhulka hoostooda mara oo dhinaca ay adeegsanayeen xamaas waxa ayna sheegeen inay ka heleen godadkaasi isbitaalka shifa ee marinka gaza ku yaala kaasi oo diiradda saaraya howlgallada baadigoobka iyo burburinta ah ee ka dhanka ah sida ay yidhaahdeen xamaas iyada oo ay qarsan tahay in ay markaasi shabakad leeyihiin boqolaal kilomitir oo godad dhulka hoostiisoo sir ah ayaa haddana tufaaxyo iyo godad kaleetaba waxaa ayaa haddana waxa aan iraahday godad waaweyn waxaa iyo dhufaysyo ay ka qodeen falastiiniyiinta xamaas dhulka hoostiisa meelo badan waxayna beeniyeen in kuwaasi ay jiraan inay yihiin kaabiyada dadka rayidka ay isticmaalaan gaar ahaana isbitaalada iyo meelo ku dhow cusboonaysiinta axadda howlgallada shifa ee milatariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inay markaasi injineero ay heleen ilaa iyo toban tolneel amaba godad dhan midkiiba toban kilomitir oo qoto dheer ah iyo konton iyo shan mitir oo ballaca kuwaasi oo laga helay dhulka hoostiisa isbitaalkaasi in ka badan laba boqol oo muwaadiniin tailan ah oo ku xayirnaa dagaalkii ka socda waqooyiga manyamaar ee u dhexeeya askarta iyo milatariga iyo sidoo kale kooxaha hubeysan ee laga tirada badan yahay ayaa lasoo daadgureeyey islamarkaasina lasoo badbaadiyey dadkaasina waxaa la keenay tailan iyagooo markaasi sii maray wadanka shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee tailan ayaa sheegtay milatariga myanmar oo xukunka kula wareegay afgembi labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayaa wuxuu luminayaa magaalooyin badan iyo saldhigyo milatari oo ku yaala dalkaasi sidoo kaleetana waxaa laga kasoo buuxdhaafsamay qaybo ka mida waqooyiga dalkaasi dad fara badan xili ay u dagaalamayaan markaasi duulaankii ugu ballaarnaa ee ay isku dubarideen islamarkaasina ay ku doonayaan inay isbahaysiyo ku abuuraan qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee halganka kula jira dimuqraadiyiinta warkii dunidana waa naga inta cuqaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolada puntland ayaa wado dadaallo waanwaan ah oo ay ku doonayaan inay dhinacyada isku soo horfariisiyaan oo laga baaqsado dagaal dhex mari kara dowladda puntland iyo sidoo kaleeto dhinacyada mucaaradka xili dadku ay ka barakacayaan magaalada garowe ayagoo cabsi ka qaba in dhinacyadaasi dagaal uu dhex mari karo wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb ayaa warkan noo soo diray
waxgaradka ismada dhaqanka iyo aqoon-yahanka gobolka ayaa wada dadaallo lagaga hortegayo saansaanta colaadeed ee hoganaysa garowe cuqaasha oo shalay ilaa iyo xalay ku howlanaa islamarkaasina arkay dhinacyada ishaya ayaa wada dadaallo lagu baajinayo in shacabka ay ka barakacaan magaalada garowe mar aan qaybtooda xiriir la sameeyey waxa ay ii sheegeen inay dhinacyadii ay arkeen ay ka hayaan ballanqaadyo in xaaladda la xakameeyo daahir sanwiilood oo ka mid ah waxgaradka ku howlan arrintan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dadka la barakiciyo colaadana la horiyo xilligan xaqee waa ka xunnaa annagu boqolkii boqol baan ka xunnaa hadday xagga dawladda ka timi oo sida caaqilku u sheegay ciidama hadda maaragtay dadka aan fariir geliya ee magaaladii la arkay saaka iyagoo dhex maraya barxadda aad iyo aad ba arrintaasu noo dhiftay sabab hadda ciidamo dawladda ugu soo daabasho caasimadana runtii annaga nooma muuqato annaga nooma muuqanto dowladdu danta kale iyadaa taqaan laakiin annaga nooma muuqato siyaasad baa la isku hayaa madaxweynuhu daraadba wuxuu ku baaqay inuu gogol dhigaayo inuu mucaaradka la hadlaayo inuu dadka soo dhowaynayo waxaan rabnay tiyoo ficil ah laakiin ficil ciidan maanta ma filayn runtii mucaaradka waanu habeen hore iyagana ee ragga iyagaa rag ka midii la shirnay waanu ku niri madaxweynuhu hadduu xataa wasaq ismariyo uma jawaabi kardhaan dadweynaha u jawaabaya may ahayn markii ciidankiisa falkiisa maqleen inay maanta ciidamadooda mucaaradku soo baxaan labadaba runtii aad baan uga xunna waana cambaaraynaynaa maanta magaalada dan garowe in ay ka qaxaan ciidamadii dowladda oo iyaga maarata cashuurtooda la siinayay oo kala jabay iyagu mucaarad iyo u kala jabay maxay haytoy ee dowladdii inay qaxiyaan dadka iyaga maatadayada aad iyo aad baan waxaan uga xumahay oo kiiro ahaan ii taabanaysa inaan arkay iskuulladii iyo malcaamadihii oo carruurtii yaacayso oo baqdin la cararayso dhibaatadaasna ay u geysanayaan dadkii annaga iyaga ay ahayd inay difaacaan oo cadowga ka difaacaan oo horumarkooda ka shaqeeyaan oo ay ay ammaankooda ay gudo iyo dibadba difaacaan haddii xataa duufaannadii roobka jira ay ka gurmadaan waad maqlaysaan hadda sida gaalkacay oo kale dhibaatada runtii ka jirta oo biyaha maarata dadka ay xaaqmayaan oo ay ahayd in dowladda iyo maarata ee la saaro intaa waxaan leennahay dadka siduu caaqilku u sheegay dadii arrintii waa la galay reer garoowe joojiya qaxa qaxa joojiya arrintii waa la galay madaxweynaha waa la arkay siduu u sheegay caaqilku islaamkay is arkeen islaamka wuxuu ka soo ballan qaaday ciidamada dowladdu inay xeryahooda ku sugnaanayaan annaguna runtii kabaanu haray intaa keliya ciidamadii dowladda haddaan fiirinnay hadda meelihii maaragtay dowladda bay joogaan ciidamadu kormeer baan ku samayna annaga ruuxaygu ciidamadu haddee dowladda waxay ku sugan yihiin dhul dowlo wuxuu doona ha ahaadee wixii ka dhimanna waa ka wada hadallay taliyaha guud oo ciidanka daraawiishta aadan cabdixaashi wuxuu naga ballanqaaday inta ka dhimanna wixii nala kula talay inaan yeelayno ammaanka xagga ciidamada iyo dowladeedna inaan maaragtay xakamayn doono inta tabartaya waa ku mahadsan yahay aad baan ugu tahniyadeynaynaa inuu raggii la xiriiray arrintaas si gobonnimaa ugu jawaabay caqil cabdiraxmaan adiiraya qoorad oo isna ka mida cuqaasha wada dadaalka ka hortegista colaadda caasimadda ayaa ku baaqay in dhinacyada ay ciidamadooda ku celiyaan fariisimadyadooda arrintii islaamka ayaa galay madaxweynaha uu tegey maxaa qasrigii uu magaalada ka deganaa wayse soo afkarteen islaankii waa uu noo yimi konton nin baanu ku fadhinay meesha tan islaamkii baana soo dhex fadhiistay oo noo yimi uu noo sheegay madaxweynaha iyo waxay ku soo wada hadleen si cad oo odaynimo leh oo maxay ahayd wada tashi leh oo isafgarad leh bay madaxweynihii u soo wada hadleen waynayse soo afkarteen waxayna ku soo afkarteen in ay ku ekaato ciidan walba iyo xeryihiisii iyo ciidamadii meeshii uu rugta u ahayd inay ku noqdaanoo ku ekaadeen bay isku soo afkarteen idinkana waxaan idin leenahay wiilasheedii baa tihiin na maqla noo hoggaansama ku noqda meelihii aad fadhideen iyo laglahiinna aad joogteen idinkana intaas baanu idin leenahay xaaladda magaalada garoowe ayaa degan inkastoo ilaa shalay ay magaalada ka barakaceen qoysas badan kuwaasoo u kala qaxay jihooyin kala duwan qaybtooda ayaa dadkii ka qaxay magaalada garoowe ku galay shilal dad ay ku geeriyoodeen inta u dhexaysa garoowe iyo qardho sida aan wararka ku helayno nuux muuse birjeeb v o a
tan iyo markii ay fatahaaduhu ku dhufteen deegaanada jubbooyinka jubbaland waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay fatahaadahaasi iyadoo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof sida ay sheegtay ama ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulkaasi hase ahaatee waxaa jira dad ka badan labaatan kun oo qoysasa oo weli ku go'doonsan labada gedi ee webiga daawo gaar ahaana nawaaxiga degmada doolow ee gobolka geda iyada oo laga markaasi dayrinayo xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin kuwaasi oo aanan helin samata bixin ama sidii loo soo badbaadin lahaa waxa ayna qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa waxa uu wareystay oo intaas u sheegay xildhibaan mustafe maamow geedi oo ka mida golaha wakiilada ee jubbaland oo khadka telefoonka ugu waramay aadan
walaalow horta meeshaas dhibaato badan ayaa laga soo sheegayaa biyahana ka soo dhacayda ugu horeysa webiga daawo iyo webiga ka imaanaya dhankan etoobiya werib iyo ganaale meesha iskaga soo dhacayaan waaye marka meesha ayada dhib badan ayaa ka jira fatahaado fara badan ayaa ka jira dadka aaday u saamaysay barakac gaajo muxuu ahaa ii sheeg cuduro wax badana ka jira dhibaato badana ka jirta walaalkayo meeshaas waxaan ognahay in webiga gedigiisa kale ee doolow ay ku go'doonsanaayeen dad aada u tiro badan bal dadka xaaladooda ka waran walaalo dadka ayaga ee dhibaato badan ayaa kasoo gaartay muxuu ahaa ii sheeg waa waa luuq ilaa iyo doolow dhanka gedig kaleeta baay oo walba adeegoodii iyo suuqooda wuxuu ahaa doolow iyo luuquu ahaa webigay mari jireen webigiba hadduu soo baxay webiga shan kilomitir ayuu banaanka u baxay marka dadka ayaga ee dhibaato badan iyo rafaad badan ayay la macluusan yihiin meelaha qaarkooda oo doominka hadda la geeya xataa waxaa jirta oo yaynan doominka gaari gaari karin sababo micnaha amni darteeda ayaa jirta dadka ayaga aaday u dhiban yihiin weli waa goodoonsan yihiin waayahay dad intee leeg baa webiga dhinaciisa kale ee ku goodoonsan bismilla waa sagaashan kilomitir dhul la degan yahay waayo sagaashan kilomitir waa dhul la degan yahay waa inta dhankan gada degan inteeda kaletaa xagga degan oo micnaha maxallaha ii sheeg oo baadiye oo ku hareereysanoo oo muxuu aha sheeg webigay soo tilaabi jireenoo ay degmada doolow iyo degmada luuq ay ka gadan jireen raashimada mana soo aadi karaan webiday mari jireen webiga hadda waxaa waaye waa baaxadiisa aada u ballaartay wayna ka qaxeen buuraha kore oo dhanka shisho oo bay ay sii aadeen marka dad aada u fara badan way dad labaatan kun soddon kun kor waa u dhaafayn dadka dhinacaas ku go'doonsan waayahay maadaama hadda aad sheegtay in dad aada u tiro badan ay dhinaca kale ku go'doonsan yihiin xildhibaankii dadkaas ay soo doorteen ayaad ka mid tahay ee ku matalaya jubbaland maxaa qorshahaagu yahay adiga iyo xildhibaanada kale ee gobolka gada ka soo jeeda wallahi bilahi dowladda jubbaland ayaa hadda waxay qabatay guddi oo deg deg ee micnaha maxallaha in sheeg oo dhankaas oo fatahaadaha oo ka talinaya ama ha noqota dhan contribution ha noqota ama dhanka qaylo dhaan oo muxuu ahaa dhanka haydaha ha noqota dhanka dowladda federaalka ha noqota jubbaland naftigeeda micnaha waxay kari kartaa ha noqoto waa wadnaa howlaha asiga insha allah bidnala karim ja way iska qabteen golaha xukuumadda guddiya laga qabtay golaha baarlamaankana sidoo kaleeta waxaan rajaynayna insha allah haduu leedaada guddoomiyaha inuu guddi ka qabto oo micnaha maxalla arrintaas ka tala bixiyo ama wax alla wixii oo dadkaas meel alla meeshii loogu qaylaamini karo wax lagula gaari karo inaan micnaha maxalla arrintaas oo ku dhex jirnaa waayahay ugu dambayntii marka dadka cunno ma haystaan sidoo kale wax ay wax ku iibsadaan ama meel ay wax ka gataan ma jiro maxay ku nool yihiin dadkaasi walaalow dadkii ayaga ee way jilceen ayagoo micnaha maxaldhahay dhibaato xun ku dhacday ayaa haddana dhibaatadan kaleeta ugu darsantay dadka qaarkood waxaaba la sheegayaaba xataa geedaha caleentooda inay cunayaan ayaa la sheegayaa meesha ayada dhibaato badana ka jirta ninka lacag haysta xataa oo wax haba yaraatee meel wax ka gata ma haysto kii wax la gaarsiin lahaa meel laga gaarsiin ma laha doominka hadda la keenayna sababa sekurida darteeda meele aysan u tagi karinaa jirta oo muxuu ahaa ay sheeg aysan u tagi karin tuulooyinka magaalada ku aadan sida degmada doolo tuulada ku aadan iyo tuulada muxuu ahaa luuq ku aadan oo go'doonka unbay tagi karaanoo meelo waxaa jirta doolow iyo luuq u dhexeyso dhanka bay oo sababa sukuri darteeda doominkana aan u tagi karin dadkaasna wax loogu gaarsiin karin daadgurayna aan loo samayn karin dhibaato xun ayaa ka jirta dadka qaarkood inay gaajo la barayna liisoo sheegaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid a golaha wakiilada jubbaland khadka teleefoonkana ugu warramayay aadan maxamed salaad oo isagoo ku sugan gobolka gada uu warramayay isla arrimaha fatahaadaha gobolka gada iyo saameyntooda ayaan ku guda jirnaay magaalada baardheero oo go'doonsan halka buundada ay ka go'dayna ay tahay dad aad u fara badan oo isaga kala gooshi jira magaaladan ay ku kala go'doonsan yihiin waxaanan jirin doonyo ay dadka isticmaali karaan marka laga reebo laba doomood oo ay geysay hay-adda maareynta masiibooyinka qaran halkaasi qurba joogta haddaba ku dhaqan gobolada minnesota iyo ohio ayaa waxa ay sheegeen inay gadeen ku dhowaad toban doomood oo ay sheegeen in ay yaalaan muqdisho oo ilaa iyo haatan aan lagu guulaysan in la qaado dowladdana ay ka sugayeen intaasi ay samayso haddaba khadka teleefoonka ee minneabolis waxaa iigu waramay aadan afey oo ka mida qurba joogta doomahaasi wax ka iibiye
dadka qurbaha jooga oo degna north america ilaa yurub waxay u damqadeen dhibaatada ka dhacday fatahaada baardheere iyo buurdhuuba iyo laaluuq ka dhacday iyo gobolka gada oo dhan oo buundooyinkii labadaas degmo oo baardheere iyo buurdhuuba ay go-een webigu la tegey dadkii deganaa deegaankaasna ay meelaha taaga u yaaceen waxay gadeen doomo sagaal ah ayagoo ka shidaal qaadanaya laba doomood oo la geeyey baardheere iyo mid buurdhuuba la geeyey oo le bal dadkii ka dabageeya waxaan ognahay ilaa iyo hadda toban casho inka badan inay doomahaas xamar yaalaan diyaaraddii qaadi lahaydna ay xamar dhex taallo iyadana elaboorka adin cadda ay taallo dadkiina ay ku dhiban yihiin deegaankaas ay ay doomuhu ay ay buundooyinku la tageen webiga oo dadku ay ku dhiban yihiin maxaa loo qaadi waayey waxaan filayaa dowladda soomaaliya waxay ugu tala gashay dadkaasu inay markay cudur iyo u dhammaadaan iyo gaajo inay u tacsiyeeyaan miyay dowladda ugu tala gashay waxaan maqlaynaa aadan aan ku weydiiyo doomanka maadaama adinka qurba joogta aad gaddeen maxaa looga doonayaa oo doorka ay ku leedahay ee tahay dowladda inay qaado oo ay geda geyso ama baardheere doomanku baabuur lagu qaada ma jirto oo jidkii waana kala go-an yahay xamar ilaa iyo baardheere aadi jiray nimankii khawaarijtana waaga hore u goosteen oo doomahaasoo kale ma arki karaan rawaabkana waaba sii gooyeen doomaha waa in diyaarad keliya la saaro diyaaradii la saari lahaana dadka shacabku dee diyaarada ma leh diyaaradaha u n ta iyo ay isticmaalaan oo kuwii horena lagu qaaday bay ahayd in lagu qaado kuwan kadib dowladda iskale inay fududeeyaan facilitationka noocaas oo kale ah dowladdiina waa la gaarsiiyey hay-adda raxma oon u gudbinay way gaarsiisay guddiyo la dhisay baa yaa gaarsiiyey madaxweynaha loo sheegay prime ministerka loo sheegay sodma hay-addaha loo sheegay kulli waa la wardoomankan meesha ku xayanayeyna qaadaa layi waxay u qaadi laayihin ilaa hadda anigu waaba yaabanahayba maxay tahay sababta loo qaadi laayahay xiriir ma la samayseen adinka qurba joogta ah dowladda oo ma kala hadashan in la gudbiyo doomankaas waan la samaynay wasiiradaan la hadalnay xildhibaanadii baan la hadalnay idaacadahaan kala hadalnay qoraallaan u qornay dowladda soomaaliya waa ka codsannay inay arrintaasu dedejiyaan oo dadka dhiban iyo doomaha ay u baahan yihiin la isu geeyo sababta ay oga jawaabi laayihiin ilaa hadeertaan ma aanan fahmin annagu dowladda dadkan ayadaa ka mas-uul ah ilaahay ka sokow ayadaa u dhaaratay inay shaqo u qabatana waa waxa ay dowladda ugu yihiin laakiin toban casho ama shan iyo toban casho kadib dadku markay dhammaadaan oo biyaha ay ku sumoobaan oo dadku ay gaajo u dhammaadaan hadda waxay ahayd in xataa riboodkii lasoo saaro soo ma ogid inayd in xataa riboodka oja uuna soo bixin oo ayna ka hadlin dhibaatada geda ka taagan aysan ilaa hadda aysan ka hadlin aadan waa gartay bal waxaad iga warantaa sawir yaroo guud haddaad naga siin karto xaaladda dadka fatahaadahaasi ay saameeyeen gaar ahaan kuwa aad ii sheegtay inay ku go'doonsan yihiin labada gedi ee baardheer haddaad soo qaato ama buurdhubo dadkaasu labada magaalo dadku barakacay shan boqol oo qum ay kor u dhaafayaan labada webiga markii bundadii la tagtayna labada magaalo kasta labada dhinac bay kala deganayd oo webiga kala deganaayeen dadku waa u qaybsanaayeen ganacsigu waa isu socday safarada isu socday dadka isu marayey kadibna markii ay webigu labada geesba u jabiyey dadku waxay qof walba wuxuu ka cararay gurigiisii meelaha taaggahay u baxeen dadka la sheegaya hadda inay guryahooda u badbaadeen boqolkiiba toban waa ka yar yihiin ayaas marka qof gurigiisa ka baxo ilmihii gacanta qabsaday oo wuxuu baad haystayna biyihii la tageen waxaa meelaha qaar la sheegayaa inay muddo toban casho ku dhow dadku ay hilib bis hadda qashaan ay cunayaan haddayba helaanba inta kalena aysa haysan waxay cunaan marka dhibaatadu runtii wax lasoo koodi kara ma aha waa dhibaato xadka bax ah cuduradii baa hadda dilaacayo shurunbiyoodkii waa bilowday maca maciishad maba jirine inta yareed ee ka badbaadiyay biyaha ganacsadu ay haysteen oo qaali ah ayaanan la helaynin xataa iyadii waxay ku gataan dadkii qofkii raba inuu doon raaco oo midda hadda meesha la geeyey in raaca inuu raaco rabo afartan intee sac ka badan buu weytin isku jiraa oo weliba laga qaadaya lacag haddana inuu inuu ku raaco meesha disaster baa ka jiro xanuun baa ka jiro wax dad lagu fiirsan karo na ma aha dowladda soomaaliya ma garanayna waxa ay ay intaa ka dambaysa ay sugaysa ma garan karno axmed madoobe iyo ahaa waxaan ka mas-uulna gadahan lagu wareejiyo way jireen wax ay ka jawaabeen laha deertan ayagiina lama hayo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo prime ministerku inay isla hadlaan oo tashadaan oo yidhaahdaan dadkan maxaan ka damacnay waa lagaba maarmaan waxaana soo gaarayso in prime ministerka laleeyahay geduu tegaya baa qaandarayna waxa weeye haddaan nahay qurba joogta ra-iisul wasaare ama qof kasta oo official oo geda tegayo haddaad geda tegayso baar dheere ka bilow tag meesha dhibka dhacay waa halkaas inta kalena mar adoona doomaha wadinna gedo tegitaankeedu macno ma samaynayso kaasi waxa uu ahaa aadan afey oo qurba joogta ka mid ah ka soo jeedo gobolada jubbooyinka oo asagoo jooga minnesora khadka telefoonka iigu warramaya dhinaca kale dhegaystayaal sida aad maqlaysaanba eedahaasi waxa aan la xiriirnay si ay baldhankooda uga jawaabaan guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin waxa uuna sheegay in qurba joogta doomahaasi ka yimaada ay jiraan hase yeeshee dhibaatooyin la xiriira sidii lagu gaarsiin lahaa doomahaasi gobolka gada ay jirto gaar ahaana hal helikobter oo uu sheegay in w f b ay ku deeqday si ay markaasi doomaha u qaada taasi oo wakhti dheer u baahan looguna jiro leendheer waxaase sidoo kale uu ii sheegay inay jiri doonto doomo la geen doono magaalada baardheere gaar ahaana maanta oo laga yaabo in hal doon ah halkaasi loo qaado halkaasi aad ka dhagaysanayseen wararkaasina waa washington isla arrimaha fatahaadaha ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale haddii aan eegno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaa ku taala bartamaha soomaaliya gebi ahaanba waxaa istaagay adeegii caafimaadka ee uu bixin jiro isbitaalka guud ee gobolka hiiraan kadib markii ay biyaha daadadka ah ay harqiyeen magaaladaasi waxaana jirta cabsi laga qabo in cudurro ay ka dillaaci karaan halkaasi sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga halkaasi xuseen xasan dhaqane
muddo hal toddobaada ayaa laga joogaa markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne qulqulka biyaha daadka oo marba marka ka dambeeya sare usii kacaya ayaa hakad geliyey adeegyadii caafimaad oo dadka beledweyne ay heli jireen howlwadeennada caafimaadka ayaa waxa ay ka digayaan xanuunno ka dhalan kara biyaha maadaama qoysas badan cabitaan iyo cunno karsiba u isticmaalayaan biyaha daadka magaalada beledweyne dhammaan xarumaha oo ka shaqaynayay sida m c ejadoo kale isbitaalada magaalada ayuu ku guda yaaliin ay macnaha ku yeelaan markaasna mid saaran meel dabaq ah mase ayna biyaha gaaraynin ma jirin dhammaan inta badan way galeen wax hadda ka badbaaday malahin oo qalabkii caafimaadka iyo meeliha caafimaadka iyo wixii dhammaay way galeen hadda meel active oo shaqaynaysa oo magaalada ku taalo kolley inta aan ka warqaba ma arkin howlwadeennada caafimaadka ayaa sidoo kale ka digaya khatarta cudurro ka dhalan kara biyaha aan nadiifka ahayn oo ay cabayaan dadka magaalada ku haray maadaama aanu jirin biyo kale oo la heli karo cabsida laga qabo waxaa ka mid ah sida inay dhashaan cudurrada ka dhasho meelaha biyaha sida waterbond disease cudurrada la yidhaaho oo kaloorahoo kale ka mid yahay oo ka mid yahay tifoldka fiverka oo ka mid yahay dysenteryga magaalada beledweyne dadka ku haray xaalkoodu ma noqon sida ay filayeen waxaa yimid biyo ka tiro badan fatahaadihii hore roobku weli waa uu da-ayaa dadka qaar waxay baco ka dhisteen wadooyinka maadaama biyaha daadka ay ka soo kiciyeen guryahooda waxaan degannahay xaafadda kooshin sidaad aragtidba biyihii guryihii naga wada galeen meel la jiifta ma leh musqulihii waxaa gala daadadkaa galay musqulihii iyo biyihii waxaa ka yimid in carruurtii ay shumal u ku wada dhaco in korcucun laga qaado biyihii biyo nadiifoo la caba ma leh oo ceelishii waa go'een ayagaa wada wasaq miiran ah marka gogal guri la jiiftana ma leh waxaaba daadka ka sii daranba roobkii oo dusheeda gada'a marka adiga ma biyi hoosaa ka carartaa ma roobkiia ka carartaa wallahi dhibaataad dadka haysato ilaaha naga soo gaaro taasna waxaaba ka sii daran caafimaad xumada ee nadaafad darrada waayo masquulihii magaaladao dhan iyo biyihii waa isdhexgaleen ceelishii waa la xiray biyo nadiifa ma leh wax la caba ma leh dadkii waa go'doon cunto meel loo keenaa ma leh meeshaan ku dhex jirna sidaa idiin muuqataba dadka beledweyne ayaa walaac xooggan ka qaba biyaha daadka oo habeenba habeenka ka dambeeya sare u sii kacaya iyo roob la sheegay in weli uu ka da'ayo dhulka uu jooggiisu sarreeyo ee dalka etoobiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli washington ayaad dhegaysanaysaan gabdho arday ah oo wax ka barta dugsiga ku yaala magaalada san diego ee gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa go'aansaday inay casharo loo dhiga gabdhahaasi ay la wadaagaan gabdhaha dhigooda ah ay taalibaan ay ku horjeegsadeen in ay wax bartaan gaar ahaana gudaha dalkaasi afghanistan sahre ciidle nuur ayaa inoo haysa warbixin ee jiniya dolet ka soo dirtay san diego shan iyo tobankii ogost sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayay ururka taalibaan xoog kula wareegeen talada dalka afghanistan waxaa xilligaasi caasimadda iskaga cararay madaxweynihii dalka xukumayay waxaana ka baxayay qaybihii ugu dambeeyey ee ciidamadii shisheeye ee muddada dheer taageerayay xukuumadda kaabuul xaalku wuu isbedelay qabsashada xukunka taalibaan ee afghanistan wuxuu keenay in cadaadiska ugu badan la saara hablaha iyo dumarka oo ay u diideen inay waxbartaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha amaba inay shaqeeyaan taasina waxay keentay in hablo badan oo rajo weyn ka qabay inay tacliinta sare ay hore u sii wataan islamarkaasi ay ku ungoobeen rabitaankooda qaarkood waxay samaysteen kulamo qarsoodiya oo ay buugaagta ku wada akhristaan su-aale isku weydaarsadaan aqoontoodana ay ku wadaagaan fursaddan ay waxbarashada qaybteed kula wadaagayaan ardayda maraykanka joogta waxay ku timi kadib markii gabdhaha wax ka barta dugsiga sare ee canyon cres academy ee magaalada san diego ay ku baraarugeen caqabadaha haysta gabdhaha dhigooda ah ee ku sugan afghanistaan kadibna iyagoo macalinkooda taariikhda la kaashanaya ay diyaariyeen barnaamijkan wadaagga ah ee ay ku kulmayaan iyagoo ku kala sugan laba dal oo aada u kala fog gabdhahan maraykanka joogaa waxay wakhti badan geliyaan sidii ay habka maqalka iyo muuqaalka waxbarashadooda xiisado ka mida ugula wadaagi lahaayeen fiidkii xilliga californiya oo ku beegan subixii xilliga dalka afghanistan timothy stephen waa macalinka maadada taariikhda ka dhiga dugsigan canyon cres academy waxaana uu v o wda u sheegay sidii fikirkani ku yimi
gabdhaha ardayda ah ayaa qaarkood markii ay ka war heleen gabdhaha baahida u qaba waxbarashada ayay yidhaahdeen aynu wax la qabanno oo aan isku dayno waxa ugu badan ee aan samayn karno si ay tacliintooda u sii wataan oo ay casharadoodii u dhammaystaan gabdhaha ku sugan afghanistaan ayaa iskugu taga goobo qarsoodiya xilliga ay casharadan baranayaan magacyadooda saxda ahna waa la qariyaa sidoo kale wejiyadooda ayaa shucaac lagu furaa mar kasta oo kaamaro lagu duubayo si loo qariyo wejiyadooda oo aanay dhibaato uga soo gaadhin isku daygooda ah inay waxbartaan mid ka mida hablaha afghanistaan ku sugan ayaa sheegtay inay rajo ka qabto inay maruu waxbarashadeedii dib ugu noqoto iyadoo xora islamarkaana ka gaadho hadafkeeda sida hablaha kale waxay tidhi waxaan ku tala jiraa inaan maalin uun haddii ilaahay yidhaahdo aan dalka dibadda uga baxo oo aan waxbarashadayda dibadda ku sii wato waxaan doonayaa inaan barto caafimaadka waxaanan rabaa inaan ku takhasuso cilmi baadhista xanuunka kansarka gabdhaha ardayda ah ee ku sugan californiya waxaa ku jira kuwo waalidkood ka yimaadeen meelo ka baxsan maraykanka kuwaasi oo si dhow u dareemi kara gabdhaha jooga afghanistaan sida kamiya mustafa oo waalidkeedu ka soo jeedaan dalka iiraan kana mida ardayda sida gaarkaa ula xidhiidha hablaha ku sugan afghanistan waxay tidhi dhaqamo badan oo aanu wadaagnaa waa isku mid inkastoo aanu juqraafi ahaan meelo aada u kala fog ku noolnahay qoyskaygu waxay ka yimaadeen iiraan iyaguna waa afghaanistaaniyiin waxaan leeyahay ilmaadeero iyaga u eeg oo ay isku luuqad ku hadlaan annaguna waxaanu u wada dabaaldegnaa munaasibada isku mid a waxaa jira gabayo iyo murti ay curiyeen qaar ka mida hablahaasi ardayda ah qaybo ka mida way iibiyeen waxaanay hablaha ku sugan californiya ururiyeen lacag deeqa oo gaadhaysa ilaa toban kun oo dollarka maraykanka oo ay kombyuutarra ugu iibiyeen ardayda ku sugan afghanistaan
warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda jinia dalet oo sahre ciidlanuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd dhegeystayaal warbixintaas ayaa guud ahaan idaacaddeenna u dambeysay waxaan dhegihiina uga sii tegayaa xasan aadan samatar waa sahre cabdi axmed oo idinle subax wanaagsan dhammaantiinba
jacaylkaygu haddan jiida kaco hunnooyan jarmaadira haddan jiida kaco hunnooyan jarmaadira badda jaahan weyn miyan jiiraya aduu jiiraya adduunkito tagan dhaba jebinaya waray adduunkito tagan dhaba jebinaya